tababarkan waxa ay kor kabaradayan nidaamka la xiriira xisaabaadka dowlada caalamiga iyo weliba laga daafuray magaalada burca ee gobolka togdheer oona langobadi waxaana kumid ah howlwadeenada dowlada hoose ee degmooyinka gobolka togdheer wayba tababarka u sabiyaya xafiiska xisaabaadka guud ee qaranka oo kaalado mashruucaas iya ku dareeni doona muddo afar maalin ee walibana gubrug ku hayay maamulka gobolka togdheer iyo mas-uuliyiin sharduban iyo oo ujeedka tababarka hayaysada anka muhiimsan ee laka barada kore xisaabaadka nidaamka dowladnimada anka wareyntii suleymaan cusmaan daahir madaxa xisaab xirka dowlada dhexe iyo maxamed aynaanshe agaasimaha xisaab xirka iyo weliba si wada jareen ku hadleen ujeedka tababarka nidaamka xisaab xidhka ee aynu isticmaalno haddaynu nahay dowladda jamhuuriyadda somalilan ayaa oo la daadejiyey oo heer degmo maraya ayaa maanta halka inooga furmaya maanta iyo saddexda cishe ee ka dambeeya ayuu halkan inooga socon doonaa lix iyo labaatan degmo oo ka kala socda gobollada togdheer iyo iyo sool kulankeenna ama tababarkeennu wuxuu ku saabsan yahay xisaab xidhka tababarka ibsiska ibsis baarti wan iyo baarti tu si loo soo xidho xisaabiyaha xisaab xidhada ayuu ku saabsan yahay dhanka kale gudoomiyaha gobolka togdheer maxamuud cali saleybaan iyo waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta qaybta kuwayn daafuurka tababarka iyo si eedan ku hadleen muhiimadda barnaamijkan uuse angleye dowladnimada iyo bulshadaba labada gobol ee halkan loogu qabanayo degmooyinkoodii tababarka gobolka togdheer iyo gobolka sool mas-uuliyiinta halka fadhida dhammaantood waxaan leeyahay waa inay idinu fiiro yeelataan maaha tababarka la bixinayaa afarta cishii qiimo weyn buu dalkan ugu fadhiyaa runtii muhiimid weyn bay ugu fadhidaa qarankan tababarkan halkan maanta laynoogu qabanaayo ee degmooyinka weliba waayo dawladaha hoose lacagtay qabtaan waa dakhli dawladda soo gelaya waxaa tababarkan xilligan loogu soo beegay ee bilowgii xukuumadda loogu soo beegay in dabagal jiraayo had iyo jeeraale dadunba waxay yidhaahaan lacagtii xoolaha berberaa lagu qaataa runtii waa jaahilnimo waa isa sudhidh waa xeertu alif oo lagu gafaayo meel walba kastaba waa laga furay dawladda hoose waxeeda marka berbere lagu qabto oo ahayd cashuurbidayntii cashuuraha waxay ku timi rag aan garanaynin ayaa maanta si qaldan runtii u turjumaya ogaadinayaa siminaarka socon doona saddexda casho ee hoos loogu daadejinayo xisaab xidhka maamulka xisaab xidhka isagoo marka horeba dee degmooyinka ilaa in xisaab xidh haddana waa la sii qurxiyo maamaldaadajin baa la sameeyey baan ku faraxsanahay waxaan deen kula dardaarmaya ka soo qaybgalayaasha fursaddan dhowrka cisho soconaysa inaad ka faa'iidaysataan oo dee wax ka barataan oo aqoontaad degmooyinka iyo dadkii kula noqotaan qof kasta way anfacaysaa degmadana way anfacaysaa horumarka iyo qorshayaasha iyo wax isku filaan waxa yaree soo gala inay isku filaysiiso ayaad la ka faa'iidaysaan marka waa arrin aad iyo aad u muhiima anigu kaysiduw ahaan kelmadda aan halkan ku leeyahay waxaa weeye inaan idinku soo dhoweeyo anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka togdheer inaan idinku soo dhoweeyo siminaarkan inaan ku soo dhoweeyo saaxiibayaa ku soo dhowaada siminaarkan ay wasaaradda horumarinta maaliyadda ifmas iyo waaxda xisaabaadku ay idiin qaban doonto ay daadiin doonaan saddex cashee ee foodda aynu ku soo hayo tababarkunya ee koox walbadan ku faa'iidi doonaan dadka fursadan helaan inay ku qayb galaan